أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon taliyii hore ee sirdoonka kooxda riddada soomaaliya ayaa qiray in kooxda riddadu ay ku jabtay kuna fashilantay duulaankii ay ku soo qaaday qaybo ka mid ah wilaayaadka dalka soomaaliya koox hubaysan oo soomaali ah ayaa markab shisheeye iyo shaqaale ajaaniib ah ku afduubtay xeebaha dalka soomaaliya maktabka dacwada wilaayada islaamiga bakool ayaa deegaanka biyooley ka hirgeliyey madaraso cusub oo wax ay ku baranayaan bulshada ku dhaqan deegaankaasi ardayda mu'asasada tacliimiga ah ee alrabiic ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday degmada buqa qable ee wilaayada islaamiga hiiraan guddiga gurmadka abaaraha xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gurmad gaarsiiyey deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga galgaduud عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin sabti ah taariikhda hijiriguna ay tahay sideedda bisha dulqacda kun afar boqol afartan iyo toddobo qodobadii warka duhurnimo ugu doorka roona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan taliyihii hore ee sirdoonka kooxda riddada ayaa qiray in kooxda riddada ay ku jabtay kuna fashilantay duulaanka ay ku soo qaaday qaybo ka mid ah wilaayaadka dalka haddaba warbixinta warkani waxaa inoo haya walaalka cali aadan cabdulaahi cali yare murtad cabdulaahi sanbalooshe oo kooxda gurguurtay xilka taliyaha nabad sugidda ugu magacownaa intii u dhexaysay labada kun afar iyo labaatan ilaa labada kun shan iyo labaatan ayaa waraysi uu bixiyey kaga hadlay arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin fashilka siyaasadeed iyo amni ee heesta kooxda riddada ee fadhigeedu yahay magaalada muqdisho murtad sanbalooshe ayaa sheegay in kooxdood u tahay mid dabadhilaf u ah dowladaha reer galbeedka saliibiyiinta ah wax walbana uu sheegay in iyaga u daba fadhiyaan gaar ahaan arrimaha amniga horta nimanka argixisala dirirka dhulkan jooga shabaab ayagaa ka shaqaystaa noogama shaqeeyaan maraykanka iyo waxaa dhici karta shabaabka iyo soomaalidaba isku il inay ku egaan adiga haddaad wax ogaatid moogtaa ayaga horta say kugu talinaan ya marka markasta balaqa lagu horwadaa marka information sharing waa jiraa to certain extent laakiin a- annaga boqolkiiba boqol waxay ka shaqaynayaan war uma hayn boqolkiiba shaqolna ma isku hay-addii marka saddex siyaa loo kaalmayn karaa war capabilitygeeda oo qalab iyo maamul iyo dad horta dhis yani meeshaan shaba- shabaabka intelligencyga signal intelligence iyo human intelligence labadaana ugu waaweyn soo ma humankiina kaama dhisayaan sig- signalkiina kaama dhisayaan yani wax ka sawdhey inisa haddaad tagto very few areas a a meelo oo soomaalidu samaysay oo xoolaha soomaalida lagu sameeyey laakiin institution maal gashay signal intelligencyga in interception capability waxa shabaab isku sheegayaan inaan qabano iyo nagu maalgelinaya maybe inaan haysano laakiin ayaga nagu maalgelinayaan waxay ka maqleenna waxaana ka maqlena kuma leh so they never open up mar marnaba isma furayaan oo waxay wadaagayaan ma jirto meeshaasay joogaan haddii qof dilayaan iyo waxaas waa meelaan ka wada shaqeyna waa jirtaa qoymaha waa ka wada shaqeyna meel ayagu ka shaqeynaya meelaan ka shaqey meeshaas marka certain files waa marka waa file oo xadidan waa waa ka wada shaqeynaya laakiin nimankan haddii kow raalli ahaanshaha meesha adiga waxay kaa rabaan shatiya meesha ku joogto cover laakiin kaama rabaan inaa moogtahay ay ay kuugu simaan shaqada so it's, it's very delicate waa wax oo ii sheegeen nugul waay nidaamka xasan sheekh maxamuud ayuu weerar afka ku qaaday sanbolooshe maruu soo hadal qaaday sida xilka taliyaha sirdoonka looga qaaday ayuu sheegay inuu ka mid ahaa dadkii soo dhisay xasan gurguurte ee kursiga keenay balse lagu abaaldhacay oo laga ceeriyey xilkii uu hayey xilka qaadistiisa oo ku soo aaday markii uu fashilmay howlgallada ashaadaladirinimo ee murtadiintu ka wadeen hiiraan iyo shabeellada dhexe ayuu sheegay in hal goob oo dagaal looga dilay in ka badan boqol iyo labaatan askari oo murtadiin ah isagoo aaskooda ku mashquulsanaana xilkii laga xayuubiyey adoo shaqada like sam hadda niisaan ka shaqeynaya aniga deegaankaygaan jiri waxaan rabaan ka shaqeynaya wax la isku darsada wax weyn dhiigay ahaayeen anoo iska jooga intii la yidhi xilkaa laga qaada la yidhi that's not morality that's political calculation boqol iyo labaatan wiil oo ilma adeerteen soo duugay maalin khamiisa jimciyena xilkaa laga qaadaa lagu yidhi war ninkaan meydaa hoos yaal oo dhaawaca hoos yaal oo balaa hoos yaal maa qof i tiri nabadhiris saas uguma dhihin sooma ninka madaxda ah marka ay sheegeen wuxuu fiirinaa marka maalintaas xisaabta siyaasadeed meesha ay ka dhiman tahay meesha uu ku daray maxaas uu fiirina mogi maxaas ma fiirina markaasna waxaan islahaa dee xilli oo xilliga qaaday ee ahaaday oo aan madaxweynaha inta ballanay oo anuu meyd aasaayo oo shabaab inta la diriray qabri korkiisa jooga xilka laga qaaday yani anuu meyd aas- labada marba marna boqol iyo labaatan iyo laba nin oo ilmo adeernahan soo aas marna midaan ilmo adeernahay iyo sh- toban wiil oon aniga dagaal gasha hotel maa'idu ahaa malayna dagaalka aan anoo meydka qabri ka taagana laga qaaday so our leaders have no morality wax dameeray leeyihin lama arko waxay ka nacaan lama arko tooday fiirsanaan taada ma fiirsanaan da dalka ma fiirina
sidoo kale xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayuu sheegay inay halis weyn ku tahay jiritaanka kooxda riddada isagoo sheegay in magaalooyinka waaweyn ee soomaaliya ay ka dhigeen furin dagaal marka hadda waa dowlad anar dowlad sideedaba nimankan waxay haystaan webiga shabeelle labada webi ay haystaan dalkan marka horta food security controlan livestock controlan access routes controlan they made sure magaalo kasta oo weyn frontline inay frontline ahaato hadda jowhar frontline waaye balcad waa frontline xamar waa frontline beledweyne waa frontline meelaad ka joogtaa meelay ka joogaan macnaheedu waaye lsamareeb sidoo kale waaye baydhaba sidoo kale waaye meelahaasoo dhan shisheeyaa jooga waa kulaalaya maalinta shisheeyaanu baxaan ayagaa soo galaya murtasan bulooshe ayaa ugu dambeyn xaqiijiyey inuu ka baxay garabka xasan sheekh maxamuud wuxuu sheegay in muddo kordhin aan laga aqbali karin xasan sheekh maxamuud iyo kooxdiisa keliyana ku samayn doonaan inta ugu harsan muddo xileedkiisa isagoo muujiyey inuu maleeshiya ku biirin karo mucaaradka si looga hortago muddo kordhin uu samaysto xasan gurguurte mahadsanida cali yare koox weysano soomaali ah ayaa markab shisheeye iyo shaqaale ajaanib ah ku afduubtay xeebaha dalka soomaaliya sida uu ku waramayo casaam carafaad wararka ka imaanaya gobolka waqooyi bari ee soomaaliya ayaa sheegaya in koox hubaysan ay gacanta ay ku dhigeen markab shixnado shidaal ah siday iyo dhammaan shaqaalihiisa ajanabiga ahaa ee la socday siday sheegeen dad ku sugan gobolka bari koox hubaysan oo watay doomo dheereeya ayaa weerar ka geystay xeebaha degmada bandarbeyla halkaasoo ay ku qabsadeen markab laga leeyahay waddanka bakistan iyo shaqaalihiisa saarnaa markabkan oo u sii jeeday degmada garacad ayaa sida shidaal balse intuusan gaarin dekadda ayuu u gacangalay koox aad u hubaysan oo maraakiibta ku waarsada badda gunteeda goobjoogayaal ku sugan gobolka bari ayaa sheegay in kooxaha weerarka qaaday ay markabka ku haystaan xeebaha deegaanka barinbaar halkaasoo ay gaareen ciidamo ka tirsan maamulka ashaadala dirirka ee puntland shaqaalaha markabka oo ka soo kala jeeda waddamada bakistan iyo hindiya ayay burcaddu ku amreen inaysan wax dhaqdhaqaaq ah samayn karin bilihii lasoo dhaafay ayay kooxo hubaysan sidan oo kale markab uga qafaasheen xeebaha gobolka bari ee dalka soomaaliya waxa uu falkan ku su-aadayaa xilli loolan hubaysan uu ka socdo marinada hormus iyo baabulmandab oo muhiim u ah maraakiibta ganacsiga caalamka mahadsanida casaam maktabka dacwada wilaayada islaamiga bokool ayaa deegaanka biyooley oo dhaca wilaayadaasi ka hirgeliyey madaraso cusub oo ay wax ku baranayaan bulshada ku dhaqan deegaankaasi walaalka cabdiqani maxamed ayaa tafaasiisha warkani haya deegaanka bioley oo ka mid ah deegaanada ugu faaca weyn wilaayadii islaamiga ah ee bokool ayaa muddooyinkii u dambeeyey laga dareemayay sare ukaca dhanka waxbarashada waxaana magaalada ka furan goobo waxbarasho oo hoostaga makaatiibta dacwada ah iyo midka tacliinta ee wilaayada bokool maktabka dacwada wilaayada bokool ayaa dhowaan madaraso cusub oo caruurta yaryar lagu bari doono qoraalka iyo akhriska ka hirgeliyey deegaankaasi iyaga oo ka jawaabaya codsiyada waxgaradka iyo waalidiinta deegaankaasi waana faraca labaad ee mu-asasada al-miftaax oo xarunteedii koowaad ay ka furan tahay magaalada tiyoglow munaasabadii lagu furayey mu-asasadan oo ka dhacday masjidka jaamica ee deegaankaasi waxaa goobjoog aha mas-uuliyiinta maktabka dacwada wilaayada bokool culimo waalidiin iyo nuqabo ugu horreyn waxaa kelimo dardaaran ah goobta ka jeediyey sheekh ibraahim cali cabdulaahi
مؤسستي المفتاح لإراه لتعليم القراءة والكتابة فرع جل ماذا بيوليها دلك فراها يا أنفدينا إله سبحانه وتعالى كمهسن مؤسسة مؤسسة إذن كفائدي oo miraajana la aragay qiimadiina la aragay unug yaro shan jir ah, walna akhriyow walna qorow walna kii kalo wal akhriyayo walna qoraahoy la aragay dhibaatada meelinu haysatayba una la yaabsanayn marka owlaadnug oo qur-aanka barada waysan ciladoo may haytay unugii afartii bilinku dhisn si toos walanan kii korna si toos walana akhrii korna isu dhanba gelabgelab isku e haytay ciladaasina wal fahmi dadkii marka jadwalkaas deji ilaahay subxaana wa tacaala ajar badan ha ku sii marka faa'iidadaas lati madrasada inay dadka ku buraaragaan hundhoojo feedaan dadka ku warqabaan meelo faa'iidada leh in len degdego intaasi kadib waxaa goobta kalimaadka kooban ka jeediyey malaaqyada qaar ka mid a beelaha boqol hore ee wilaayada bokool iyagoona si weyn u soo dhoweeyey dadaalka maktabka dacwada akhwaani isiin baarago haytan geeka may buu ahaa sareeda geedhon jidmiyaala solere wanaag badan ayaal ini ku fa'iidaysan iyo lin baahanyi do'aadii oonayo gobolkii ama degmadii dadaal wiinga muujahay aan siin barago haytan huji korkeerlik oogahay ini unuuna dareegno geeka iyaalkan dugsuun hadda intilika furahay isiin barago haytan inta ka hor magaaladii biyooley ee malka furga akhwaani may siina dardaarameey inii faa'iidadun adta oo unna may buu ah ilaahayniinseeni ku faa'iidaysan madarsidin iyo barnaamijkin oo hadda geeganta dhan fadhiye ilaahay subxaana wa tacaala yaan ka mahdiyaana dadkii hagaalgaali iyo dadkii maamulkii hacaawiyan iyo bacdallah yaan ka mahdiyaana dadkii waalidiintii oo onugeediyo oo ini yaryaraan linka tarbi oo arday ilaahay amada owlaadahan diyaariyaan jazaakum allaahu yalana onog haddii aas-aaska bilaawkaba ku halaaw madii wiinada walbarshiisa dha badanta si ulmadaba in sheegahay laakiin haddii onogus oo yidhi tacliintiis la wanaajiyo hoodhay way banaagdee onog saalaxa manaa dadka oo sadiida oo qof oo amarsha uma gohawli leeyihin onog saalaga eemaha ku aas-aasamee onog intii diininaga tarbiyada oo diinida hoose lah ku dhas onogaas may banaagdee onog saalaha ah oo waalidgeen waa la anfacaw hadhow dambe isuna waa linays anfacaw oo muddo dhowna anfacaw oo diintan anfacanagade dhankooda waalidiinta deegaankaasi oo goobta ka hadlay ayaa si weyn u soo dhoweeyey madarasada cusub ee ay wax ku baran doonaan ubadkooda iyaga oo ballanqaaday in carruurtooda ay keeni doonaan mu'asasatu almiftaax maarne farci lamad qolku furaw biyuley nin suurtigeliya ma hadle uma dadka niinsheenay ya mahad isku leh una oo waalidiinteennana qaadni ilaahay garabkaana gala ardadii ma arne una hakuusni ilaahay ka dhagka arda faa'iidaysatay la mahadbadiyey ma arne meerwiin martaba ku deertay ilaahayha ka dhagka insha allaahu rabbilcaalamiin iyaalkii keen madarasadii ha ku qiibgeliina tan layna ma eed welibta kala furna walaayadan islaamiganna mayu ahaa gobolka bokool hadhowaada mayu ahaa gacmo furun wuji furun sharaf wanaag magaaladii biyooley mayu ahaa oo marka may laayaysa kobishe mayu aha walbarasha koran qaatamo hayo marka may laayaysa mayu ahaa xawliga soota ha ka dhowaada alxamdulilah ilaahay ka mahadsan suma mayu ahaa walaayadan islaamiga bokoola ka mahadsan yeedo mayu ahaa udog badana leta marka mayu ahaa gaalan idegaalama hayta gacantoona ninka edeego hayta ilaahay ha mahadle marka mahna marna unugshan jar'e madaarisa la furo leleeya marka mayu ahaa oo waana mayu ahaa inshagada siyad waloleyna wallaka baray farbarada leleeya mahna marna ilaahay nicmadiisu dhaqdhaqaaqyada xagga waxbarashada deegaanka biyooley ayaa sii korortay sannadihii iyo bilooyinkii u dambeeyey waxaana dhowaan sidan oo kale magaalada laga hergeliyey machadka taajul waqaar oo lagu barto tasiixa qur-aanka kariimka waad mahadsantahay cabdiqani ardayda mu'asasada tacliimiga ah ee rabiic ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday degmada buqa qable ee wilaayada islaamiga hiiraan saadaq mumin ayaa faahfaahinaya warbixintan munaasabadan oo ah mid bandhig cilmiyeed ku soo bandhigayeen ardayda dhigata qaybta macadka shareecada ah ee mu'asasada alrabiica oo ah mu'asasa hoos tagta maktabka tarbiyadda iyo tacliinta ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan waxayna munaasabadu ka dhacday xarunta mu'asasada ee degmada buqa qable ugu horrayn ardayda dhigata qaybta macadka shareecadda ah ee mu'asasada alrabiic oo dhammaystay fatrada koowaad ee culuumta ayaa goobta ku soo bandhigay cilmigii ay barteen أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين alle wuxuu leeyahay wadduxaa barqanka ayaan ku dhaalanayaa waleyla habeenkii idaa goortiisa jaa uu mugdiyo maa wadacka kaama tagin rabbuka rabbigaaga maa qala kuumana caroonin walal aakhiratu aakhira ayaa khayrun kuu khayr badan laka adiga min aluulaa mida hore wala sawfa yucdiika dib ayuu kaa siin doonaa rabbuka rabbigaa fatardaa aad ku raali noqon doontaa أولا أيها الأمراء والعلماء والنقباء والآباء والأمهات وجميع الحاضرين والحاضرات نشكركم بإجابتكم وحضوركم الجميل نقول لكم مرحبا بحفل اختتام فترة الأولى قسم المعهد لمؤسسة الربيع في التربية والتعليم ما هي الظهارة؟
الطهارة هي الرفع الحدث وإزالة النجاسة هم أقسام المياه أقسام المياه أربعة كم نواقض الوضوء نواقض الوضوء ستة يا طالب العلم لا تبغي به بدلا فقد وفرت ورب اللوح والقلم وقدس العلم واعرف قدر حرمته في القول والفعل والآداب فالتزم واجهد بعزم قوي لا انثناء له لو يعلم المرء قدر العلم لم ينم الحمد لله القديم الباري ثم الصلاة على المختار وبعدها كثيرة الرسول مظلمة مجازة الفصول مولده في عاشر الفضيل ربيع الأول عام الفيل لكنما المشهور ثاني عشر في يوم الاثنين ضلوع فجر mid ka mid ah mucalimaadka mu'asasada alrabiic gaar ahaan qaybta macadka oo andalus la hadashay ayaa ka warbixisay shaqada macadka haddii aan si kooban ugu warbixiya mu'asasada alrabiic mu'asasada waxay leedahay aqsaam fara badan oo ay ka mid yihiin qismulxanaa qismulkhayaada iyo aqsaam kale qismiga machadka waxaa la furay jamaadul uulaa kun afar boqol afartan iyo toddobadii bacda khamsata ashhur waxaa u soo xirmay fatrada koowaad ee tamhiidiga ardada ugu horeysay ee lagu furay machadka waxaa ka mid ah culumta ay qaateen tajwiidka oo ay ka qaateen taysiir axkaamu tajwiid tafsiir min annaasi ila alaclaa caqiida waxay ka qaateen usuulu halaatha xadiis arbaciinu nawowi fiqhi waxay ka qaateen fiqhu lmuyasar asiira urjuusat lmi'iya luqa carabiya juska koowaad alcarabiyata bayna yadayk riyaadiyaat soomaali azuhd waraqaa'iq ay ka qaateen xisnu lmuslim iyo nashaadaad kale oo loogu talagalay ardada in lagu kubciyo maskaxdooda iyo caqligooda dhammaan mawaadaas waxay ka qaateen intii loogu talagalay juhdi badan oo ay bixiyeen macalimiinta iyo dadaal badan oo ay bixiyeen ardada kadib allah fadligiisa ardada waxay gaareen heer sheekh yuusuf macalin cabdiraxmaan naqiib cali cismaan naqiib maxamed sheekh yuusuf oo iyaguna goobta ka hadlay ayaa booriyey heerka waxbarasho ee ardayda macadka shareecada ah ee mu'asasada alrabiic cilmiga waa shay muktasab ahoo la kasbado sida maalka loo kasbado loo shaqaysto qofku waa faqiir waa shaqaysanaya maal buu helayaa kadaalika alcilmi isaguna waa shay muktasab ah oo la kasbado taqwuuna u baahan yahay marka alla laga baqaa cilmigu fududaanaya wattaqullaaha wa yucallimukumullaah yuu allah subxana watacala uu leeyahay marka cilmiga barashadiis inaannu ku dadaalno rag iyo dumarba cilmiga sharciga islaamka waa loo siman yahay saad ogtihiin rag iyo dumarba waa loo siman yahay runtii isbeddel weyn ayaa yimid maalintaan furaynay iyo maanta isku shaqo ma aha waxaana keenay dadaal juhdi fara badan oo ay sameeyeen gabdhaha mucalimaadka ah ooy danahoodii oo dhan uga soo tafaruqeen inay ilmahaas mas-uulka ay ka yihiin oo loo keenay inay waxbaraan khayr badan allaha siiyo gabdhahaas mucalimaadka mudiiradda ardayda qalabkii wax lagu baranayey dhammaan waxaan leenahay waa dhammaystiran tahay ilaahay subxaana wa tacaala hanu daa'im yeelo walaalayaal runtii culuum fara badan ee baahay loogu qabay degmada buqa qable ayaa gabdhaheenna maanta macalimaadka ay maxaa la yidhaahda halkan ku diyaariyeen hadday tahay meeshii wax lagu baranayo qurux badan haddii tahay qalabkii wax lagu baranayo cilmiga gacanta laga barto kan maxaa la yidhahda la akhriyo dhammaanba waxaan leenahay wax lagu farxo oo maxaa la yidhaahdaye meelo fara badan looga soo xeraysto ayaa meesha yeello oo gobolka hiiraan oo dhan ku filan in wax lagu baro gabdhaha mu'asasada waxbarashada alrabiic ayaa ka kooban qaybo kala duwan oo waxbarasho ah sida macadka shareecada rawdada carruurta iyo qaybaha lagu barto harqaanka iyo cillaansaarka waad mahadsantahay saadaq ugu dambayntii guddiga gurmadka abaaraha xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gurmad gaarsiiyey dadka ku dhaqan deegaan dhaca wilaayada islaamiga galgaduud marwaan maxmed ayaa si amba qaadaya warbixintani raashin qaybintan oo ay ka faa'iidaysteen qoysas fara badan oo danyar ah ayuu guddiga abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka sameeyey degmada xiindheere ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduuda raashin qaybintan oo ahayd mid si habaysan loo abaabulay ayaa waxaa ka faa'iidaystay ilaa konton qoys oo isugu jira dadka danyarta ah iyo kuwa si toos ah ay u saameeyeen abaarta qoysaskan ayaa helay gargaar raashin oo isugu jira noocyada daruuriga ah ee nolosha sida sokorta burka bariiska iyo saliidda taasoo wax weyn ka tiri karta xaaladda adag ay wajahayaan mikrofoonka idaacadda ayaan la dhex marnay qaar ka mid ah qoysaska ka faa'iidaystay raashin qaybintan kuwaasoo ka hadlay dareenkooda bismi illaahi raxmaan raxiim allahu akbar ilaahay waxaan ka beriya nimanka culummada oo noo gurmaday oo abaarta naga gurmaday oo walaalahan yaa noo ramaayo ilaahay waxaan ka barinay gacan sare in alla ka dhiga ilaahay waxaan ka beriya diintooda inay ku janno tagaan magaceeda xasan nuur ratooxoo baa la yidhaa gaalada allaha jabsho gaalada allaha jabsho gaala raaca allaha soo hanuunsho waxaa lay siiyey bur iyo bariis iyo sonkor iyo saliid aa lay siiyey waana duceeyey siddeetan jirna waa waana indhalaha ilaahay waxaan ka beriya gaalada in alla jabshaa ilaahay waxaan ka beriya gaalada in alla jabshaa ilaahay waxaan ka beriya deegaanka xindheeraan jooga ilaahay waxaan ka beriyay culummada joogto walaayada kor allaha ka dhigo muslimka joogana nabad allaha dhex dhigo ilaahayga subxaana alqaadira madarku waa nugu yarya madar badan allaha na siiyo ilaahayga subxaana alqaadira nimanka noo gurmaday oo noo soo qaadana ilaahayga waxaan ka baryey gacan sare in alla ka dhiga kuwii taliyo tanaada in alla ka dhiga jinnadii in alla siiya gaaladii aadaana in alla jabshaa gaalada in alla naga jabshaa waxaan joogaa degmada xiindheer cusmaan ciise shadaane waxaa la siiyey bur iyo bariis iyo sonkor iyo saliid muslimiinta kor allaha ka dhigo cadowganagana allaha jabsho madarkana allaha barakeeyo bismillaahi raxmaan raxiim alxamdulilaahi rabbilcaalamiin anigoo jooga degmada xiindheere oo layaa magacayga maxamed bootaan waxaa walayadu ilaahay noogu soo dhiibay bariis iyo bur iyo sonkor iyo saliid ilaahay waxaan ka baryaynaa in qoonkii noo soo dhiibay oo ah walaayada iyo gurmadka abaaraha ilaahay inuu barakeeyo ilaahay weynaayo waaxidka cadowga ha qabto cadowga ha qabto ilaahay weynaayo waaxidka cadowga ha qabto ilaahay weynaayo waaxidka cadowga awood uu ku qabto asagaa leh allaha allaha maaragtay allaha cadowgooda ku sallido abaarta iyo dhibka iyo roob la-aantana ilaahay weynaayo waaxidka ayaan ka baryaynaa ilaahay ha naga dulqaada asagaa awood u leh meesha aan joogo waa xiindheere waxaa weeye xirsi axmed baa la yidhaah waxaa isoo gaaray bur iyo bariis iyo sokor iyo saliid walaayada ayaa nagu soo gargaartay intaas ilaahay baa u soo dhiibay ayagana allaha guuleeyo intii la baxnayna dembigoodii dembi waaridkoodba allaha dhaafo masaa'ibta jirtana allaha naga qabto walaayaadkana allaha guuleeyo gacanta sarrayda oo adduunka xakunta allaha ka dhigo wabillahi towfiiq howlaha raashin qaybinta ah ee guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab uu gaarsiinayo bulshada ku dhaqan wilaayada galguduud ayaa ka soconaya guud ahaan wilaayada waxaana hadda wilaayada ka soconaya feeskii labaad ee raashin qaybintaasi oo ay ka faa'iidaysteen ilaa afar boqol oo qoys oo ay abaaruhu saameeyeen oo ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada galgaduuda walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhagaysanayseen idaacadda islaamiga landulus xilligan waa naga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madala insha allah inta ka horeysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu